bismillaahi raxmaani raxiim halkani waa rediyo ceegaag oo iskaga imanaya barta internetka ee ceegaag dotcom dhegeystayaal maanta waxaan idin haynaa waraysi aada u xiis badan oo aan ka qaadnay jamaal xaaji cali oo kasoo jeeda ama ka mid ah aqoon-yahanada reer khaatumo gaar ahaana kasoo jeeda deegaanka cayn jamaal kusoo dhawow ceegaag waan dhawahay bahda ceegaag aad baad umahadsantihin sideed u aragtaa wadahadallada wiigin uga bilowday magaalada caynabo ee gobolka sool maamulka khaatumo iyo maamulka somalilan waa su-aal wanaagsan waxa weeye wadahadalkan horta ee la sheegay ee u bilaabmay maamulka khaatumo iyo maamulka somalilan waa mid horta la filayey oo baryahanba la ogaa inay jireen wadahadal qarsoodi ah oo u dhexeeya madaxda maamulka khaatumo iyo madaxda qaar ka mid a madaxda somalilan oo meelo badan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku dhex maray taasoo ayan shacabka khaatumo iyo waxgaradka reer khaatumo midna ayan la socon balse ay soo dedejisay soo ifbixistiisa shirkii lagu qabtay nairobi oo isagu gogol xaar u ahaa kan caynaba oo lagu sharciyeynayey ama lagu sharciyeysanayey in wadahadalkaas somalilan iyo khaatumo uu bilaabmo iyada oo dadka qaarna ay ogaayeen arrinkan oo ay sanadahan ugu dambeeyeyba madaxda sare ee khaatuma ay arrinkan ku jireen oo qorshahooda u ahaa dadkanu sidii ay maamulka somaliland ugu gacan geli lahaayeen dhulka inta ka hadhay iyo dadkaba iyo dad la khalday oo la yidhi waa xilli kala guurah koonfurna waxba laynaguma ogola xildhibaanadeennana waa la beleelqaystay marka somalilandna go'i mayso koonfur iyo waqooyi baa wax loo qaybsanayaa dad aan siyaasadoodu ayn fogeyn na saasaal iyagana loogu soo xidho arrinka looga saxeexay marka heshiiskaas la yidhi wuu bilaabmay anigu waxaan u arkaa iibis la iibinayo magacii khaatimo la wareejinayo isdhiibis wey mooyaane dee heshiis iyo wadahadal midna maaha sababtu waxa weeye dhulkii khaatumo gobolka cayn baa ka badqada intii kale gacanta waxay ugu jirtaa maamulka somaliland maamulka khaatumo ilaa faleex ilaa saaxdheer ilaa ballacad meel walba uu joogo nimankii ka saaraya xadkeed dee la dagaalamayay somaliland bay ahaayeen maantana boodle khaatumo waxay u joogtaa way ka saari lahaayeene wayan ku dhici karayn inay soo weeraraan oo dadka reer cayn bay dee waa dad reer khaatuma oo khaatumadu dhabka tahay oo dee reer khaatumo waxay joogaan madaxda gobolkoodii iyo magaaladoodii bay joogaan marka anigu waxaan u arkaa arrinkaasi arrin lagu degdegay madaxda khaatumana aan laga filayn shacabkooduna uusan ka filayn iyaguna waxaan u arkaa inay meel kaga dhaceen mas-uuliyaddii iyo masiirkii ummadda reer khaatumo ee loo dhiibay maxaa ku kalifay baad is leedahay madaxda khaatumo in ay waktigan xaadirka ah la furaan wadahadallo maamulka somaliland markii horeba madaxda khaatumo ee maanta madaxweynuhu kow ka yahay ee jiitanka madaxdeedu ay ay ku jiraan oo cali ciise cabdi isna madax ka yahay oo raggii abuuray ee khaatumo markii horeba siyaasadana waa u qarsoonayd in ay khaatumo gebigoodaba ay noqoto waxa lagula xisaabtamo oo waqooyi ummadda reer khaatumo loogu wareejiyo yahay marka intaa waa la marba meel bay soo maraysay dadweynaha reer khaatumo waa dad doonaya iyagu dalkooda iyo dadkooda inay u tashadaan oo gacanta ku dhigaan oo markay dalkooda gacanta ku dhigaan ee ay ka xoreeyaan maleeshiyaadka hadda jooga ee ay iyagu taladooda la soo noqdaan marka iyagu ay meel allaale meeshay doonaan cidba kuma biiri karaan iyagaaba qaranaya marka iyagu taladooda ay gacanta ku qabsadaan oo magaaladooda caasimada laascano iyagoo aan ciidana xabadda foor kaga hay markaa ay ku tashadaan laakiin iminka arrinkan ku kaliifay nimanka hadda madaxda khaatumo ka ah inay maanta waktigan xaadirkii lagu jiro inay somaliland la kulmaan waa xil ay ballaangareeyeen oo ay la sugayeen mar walbana u fiirso two thousand two alfkii taariikhda dib u noqo waxa weeye mar walba oo doorasha ay ka dhacayso soomaaliya bisha ugu dambaysa ama labada bilooda ugu dambaysa weeye waxa ay hadda nimanka khaatumo madaxda ka ah ay mar walba dadweynaha ajandahooda ay usoo bandhigaan marka waxa weeye kii maalintii khaatuma la sameeyey ee boqolkiiba boqol dhulbaanta isku duubnaa ee cuqaashiisa iyo madax dhaqameedkiisa iyo siyaasiyiinteeda iyo madaxdooda iyo golahooda madaxtooyada iyo ka dhaqankuba ay mid ahaayeen sidii loo joogay xamar loo joogay iyo nairobi loo joogay waa kuwii halkaa waa tii ay ku burburtay quwaddii khaatumo cali khaliif oo hadda madaxweyne ka ah khaatumona waa kii ra-iisul baarlamaanba isu sharaxay markii dambena waa kii xildhibaanka noqday intii jiitankuna waa kii nin waliba isu soo sharaxay xildhibaanka marka waxa weeye maantana waxa weeye tii kama duwanaa waa niman hadda doonaya inay xil ka qabtaan maamulka somaliland sidaas weeye wax hadda ku kalifay oo ay kaga daba tagaan kuwii kale kaga miisaan weynaadaan baan leeyahay kuwii horgalladii kale ee joogay midda kale somalilan haddii ay dhulbahanto doonayso inay la heshiiso ama ay cadka ay ku leeyihiin waqooyigan ay sheegayaan haddii ayba loo raaco way haystaan dalka ciidanna waa la joogaa iyaga u shaqeeya madaxiina waa la joogaa kuwaasay wax siin lahayd oo derajooyin sarsare siin lahayd oo sharfi lahaayeen laakiin hadda nin aan gacantaba waxba ugu jirin oo inuu dagaalamo diiday oo inuu diiday inuu wax ficila ka qaato oo marba shaashad soo istaagaya dee wax allaale waxa dunyaale maanta waxay iskaga tirinayaan somaliland ma jira waxa weeye soo gal markuu soo galoo khaatimaalkaa lagu baabiyinana dee kuwii hore ee meesha joogay unbaa kaga baawur weyn oo arrimaha wax iska beddelaya ma jiraane wax waliba sida horey noqonayaan khaatumana halkaasi ku baaba'asaa dalkuna ummadda reer khaatumana siyaasadoodii iyo hamigoodii halkaasu magaranaysaa ku ku la doonaya in lagu baabiyo kuwa hagaag maxaa ku jaban reer khaatumo ay ku biiraan waxna la qabsadaan somaliland sida koonfurta soomaaliya wax loola qabsanayo ee loola joogo ama habi loogu yahay in wax lagu qabsado dadku ugu qanacsan yihiin koonfurta in wax la qabsadaan maxaa maxaad ku diidan tahay in somaliland sida koonfurta kale wax loola qabsado anigu ma diidani dadweynaha reer khaatumana ma diidana iyagaa diidan waxay ku diidan yihiin waxa weeye ummadda soomaaliyeed waa hal dal hal calan leh hal af leh hal diin leh hal dhaqan leh waxa weeye niman doonaya inay dalkii kala gooyaan oo magacii soomaaliyeed tirtiraan waxa la isku hayaa waa mabda diidma ma jirto nacay ma jiro dadku waa isku dal waa dad wada dhashay waa dad weligood halkaa wada deganaa waa dad aan kala maarmin laakiin mabda'ii baa lagu kala duwan yahay oo ah niman doonaya dalkii inay kala gooyaan iyo niman doonaya dalkii inay isku hayaan mabda'aasaa la isku hayaa midda kale gobollada khaatumo iyo haddiiba af afka aan ku ballaadhiyo harti waqooyi ama dhulbaanta iyo iyo qoomiyadda isaaq xagga siyaasadda weligood kuma heshiin sida kale heshiis u ahaayeen hadday xiriirtinimo noqon lahayd iyo hadday wax dhaqan wadaag noqon lahayd iyo hadday ixtiraam noqon lahayd iyo haddii kale gurguursi iyo xidhiisdhaafdhaafsi ay ahayd waa dad daris ahay oo wada ceelasha wada cabo oo ceeshu milaxa laakiin siyaasaddu weligood siyaasad isku siyaasad ma noqon ingiriis markaynu inagu la dagaalamanay waa la socdeen lixdankii markii aynu tagnay ee xorriyadda la qaatay ee aynu nidhi war lix bilood aynu inagu wada hadallo oo inagu wax isku ogaynu koonfur tagno oo ingiriis wixii wahayay idinku idiin dhiibay oo wixii bawar sharin ahaa hadda kuma qanacsanin saddex iyo soddon waxaa la sameeyey xildhibaan koob iyo tobanna waxay siiyeen dadka kale oo dhan oo ciisiyo gudubiirsa iyo harti waqooyi ah labaiyo labaatanna jaabkay gashadeen waxaanu werurkaadiya maya baa la yidhi koonfur baa la koonfur markii la tegeyna siyaasad kale siyaasad siyaasiyiintii kasoo ka soo jeeday barcan iyo hargeysa siyaasad kale oo xamar bay ku biireen koob iyo tobankii ninna oo markaa allahu naxariista cali garaad madaxu ahaana iyaguna waxay ku tashadeen markaa dee siyaasadda meesha iyaguna ay ugu habboon tahay inay ku biiraan lixdankii horta xawar baa saa loogu kala dhaqaaqay siyaasaddii reer waqooyi halkaasi ku kala jabtay iyagaana mas-uulka ahaa kacaankii markii lasoo gaadhayni iyaguna dee mucaarad bay ahayn inaguna kacaankii dadkii la shaqeeyey ka midka noqon ka midka ahaa baynu noqon snm markay galeenna inagu kumaynaan wehelin snm iyagay gaar u ahaayeen somaliland markay sameeyeenna dee iyagaa samaystay inagu shaqo kumaylan kumaynan lahayn haddeer oo aynu joogno two thousand sixteen wax siyaasada oo inaga inoo dhexeeya oo aynu wadaagnaa ma jiro sidaa darteed waayo inaguna calankii shangeeska baynu haysanaa iyaguna calan ay samaysteen nineteen eighty two bay haystaan marka dee shaqada iskuma lihin marka meesha cada ma jirte waynan isku mabda iyo iyo waxaanan ahayn isku isku qoomiyad midna maxaad xal u aragtaa aad is leedahay waa lagu xallin karaa ismaandhaafkan siyaasadeed ee ka dhex jira soomaaliya gaar ahaan gobolada waqooyi ismaandhaaf ma jiro waxa weeye gobolada waqooyi gaar ahaan burco iyo hargeysa ama somaliland maamulka hadda la baxaya halkaa jooga waa dad taladoodu iyaga ay ku kooban tahay goolna leh in ay iyagu meesha dawlad ka noqdaan haddii soomaaliya isku biirtana oo markaa laga laga maaran sii waayo soomaaliya in dib loo mideeyana iyagoo dawlada oo iyagu halkaa waxoodu constitutionkoodii wata oo madaxdoodii wata oo dadkan la socda ee hadda la degan ee ama ay wada degan yihiin ama gudabiirsa iyo ciise ha noqdaan ama harti waqooyi ha noqdaan iyagoo ka mid ah oo iyagu wata inay kula xisaabtamaan koonfur sidaa weeye mabda-ooda ugu dambeyn maxaad usoo jeedin lahayd dadweynaha reer khaatumo dibad iyo gudada waxaan usoo jeedin lahaa inay imaansadaan dalkooda iyo dantooda waxaan usoo jeedin lahaa oo aan tale kusoo jeedin lahaa madaxda khaatumo waxay galeen khiyaamo qaran inay khiyaamadaa qaran ka noqdaan waa niman aqoon leh cali khaliif waa nin aqoon leh oo ilaa prime minister soo noqday oo professor ah oo western world weliba ku noolaa maraykanka yaqaanana in qofka madaxdii uu gefi karo weliba ilaa xad uu gefi karo clinton baa wixii uu loogaa sameeyey oo haddana intuu dadkiisii soo hor istaagay yidhi ha layga raalli noqo oo inta weliba la raalligeliyey mar labaadna la doortay marka waxa weeye dadku madaxdu khalad way galaan isagu khaladkan uu galay waxa weeye waa khalad iminka uu ka daba tegi karo isaga iyo madaxdiisu golihiisa wasiirada qaarkood ama madaxweyne ku-xigeenka ama ra-iisul baarlamaanka inay dadweynaha raaligeliyaan si unitiga iyo wadajirka ummadda loo ilaaliyo haddii taa la waayo waxaan usoo jeedinayaa garabka khaatumo ee kasoo horjeestay khiyaamadan qaran in ay sida ugu dhaqsaha badan shir deg dega isugu yimaadaan golayaashooda baarlamaanka iyo golaha wasiirada xukuumadda iyo golaha degaanka ee bohoodle sida ugu dhaqsaha badan loo imbiij gareeyo oo shaqada looga eriyo madaxda khaatuma ee hadda joogta oo ugu horreeya madaxweynuhu madaxweyne ku-xigeenka ra-iisul baarlamaanka iyo inta wasiirada ee raacsan ama xildhibaanada ah sida ugu dhaqsaha badan haddii aan taa la samayn waxa weeye waxay ku waxa weeye qalbiga dhulbaante ee maanta jira waa gobolka cayn qalbiguna waa waa quraarad wey ama waa dhalo dhaladuna hadday jarto sida la isugu kabkabaa waa adagta maanta dhulbaante waxa u haray waxa weeye qalbigiisi waa intaa weeye gobolka cayn wey anigu waxaan ku talin lahaa qalbiga ha la ilaaliyo wax dhibiina ma jiraan lifekuna waa normal wax burca iyo wax hargeysa iyo burca iyo garowe iyo xamar idinkaga maqani ma jiraan xildhibaanadan iyo senatorska la sheegayana gebigoodaba waxa waa laba sannadood oo lagu gudbayo uma baanin halkooda haynaga joogaan insha allah bismillahi kariim kuwa xalaala oo degaanadeenna aynu ka dooranay oo ina matela oo kalsooni leh oo qiyamkii iyo karaamadii iyo sharaftii magaca dhulbaanta lahaan jiray huwan yaynu insha allah bismillahi kariim heli doonaa ha la samro ilaahayna ha la tala saarto hana laisku kalsoonaado waa hagaagkaasi waxa uu ahaa jamaal xaaji cali oo jooga magaalada edmonton gobolka alberta waddanka canada oonu ku waraysan radio cegaag jamaal aad iyo aad iyo umaadsan idinkaa mudan baada cegaag aad iyo aad
dalbay mere bogta bogta dalbay mere bogta bogta dalbay mere bogta dalbay mere bogta bogta dalbay mere bogta bogta dalbay mere bogta
Bye.
haynaga bao midowga ka boode haynaga bao moogi ku taale haynaga bao noomama bahne haynaga bao